shir maxamuud muuse shirkaas shir aan dalkeenna gudihiisa lagu qaban shir aan loo midaysnayn oo soomaalidii u midaysnayn wixii ka soo baxa waa wax loogu talin dalka waxay wuxuu wax noqdaa markay dadka deegaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe markay isku wada xidhan yihiin markaa waxaa la rajayn karaa wax wanaagsan bismillahi raxmaan raxiim anigu waxaan qabaa soomaaliya shirka halkaa ka socda inaan waxba kaagaagayn dad soomaaliyeedna ku jirin waxaan kaloo aaminsanahay haddii laga qabto soomaaliya oo laga tuuro maanta saddexda nin oo soomaaliya madaxdaba oo shirkaa fadhiya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisal baarlamaanka soomaaliya waxbaa u qabsoomaya waana heshiinayaan inta ay joogaan god ay kusii dhacdaan maan waxba kaagaagmayaan waxaan u leeyahay maanta iyo maalintay qabtay waxba nooma faa'iidiin waa isku kaana direen waana kala direen horumar ma samayn dowlad isu timid baan ahayna waana isku kaana direen goolba gool buu cunay ninba nin buu cunay maalintii la dooranayay maalintii qabashadeed waxay ahayd maalintaad maalintaad dooranaysay hadda wixii ka dambeeya xildhibaanada soomaaliyeed hadday yimaadaan ha ka fiirsadeen cidda ay dooranayaan shirka istanbul anigu waxaan qabaa wax ka soo baxay inaysan jirin sababtoo ah dadka soomaalida waa ka maqan puntland ka maqan somaliland ka maqan wax ka soo baxayahay ma jiraan qoladaas ka soo laabanaysaa cid damba wada hadlaysaana ma